shirkan oo ahaa wejigiisii labaad ee la doonayay in lagu heshiisiiyo saddex beelood oo walaala ahi oo ku dagaalamay degmada luuq ee gobolka gado horraantii bishan ayaa maanta lasoo gebagabeeyey iyadoona kulanka intii uu socday laysla qaatay qodobo muhiim ahi oo lagu joojinayo xiisadii ka taagnayd degmada luuq ee gobolka gado iyadoona shirkan uu goobjoog ahaa islamar ahaantan uu garwadeen ka ahaa madaxweyne ku-xigeen koowaad ee jubbaland maxamuud sayid aadan iyadoona sidoo kale kulanka ay goobjoog ahayeen wasiiro iyo xildhibaano ka kala socday maamulka jubbaland iyo dowladda federaalk ee soomaaliya iyo odayaasha dhaqanka kasoo jeeda degmadaasi ee beelaha ku dagaalamay kasoo kala jeeda degmada luuq ee gobolka gado ugu horeyn waxaa madasha hadal kooban kasoo jeediyey ugaas iimaan cali cabdi oo ka mid a waxgaradka mid ka mid a beelihii ku dagaalamay degmadaasi kaasi oo xaal ka bixiyey maadaama iyagu dhankoodu lagu eedeeyey in dagaalku ay qayb ka ahaayeen waxaana uu sabeyn ku xiray qaar ka mid ahi beelihii ay kula dagaalameen degmadaasi waxaan aada iyo aada oga xunnahay wax laga xumaadana ah dhacdadii sida iga horreeyay nabadoonada ay sheegeen taariikh shan bishan toddobaad labada kun labaatan iyo afartii ka dhacday degmadan luuq oo dhib badan geysatay allah idin barakeeyo waxaan idinka codsanaynaa inaad sabeyntaas oo deegaanka ku socoto oo madaxweynaha ku socoto oo saraakiisha ku socoto oo xildhibaanada ku socoto oo ugaasida ku socoto heer kasta la dhanaatay inaad naga qaadiin oo naga qablootiin wixii dhacay annagoo ka xun malaaq axmed aadan maamow oo ka mid a odayaashii sabeynta lagu xiray kana mid ahaa waxgaradkii beelahoodu ay ku dagaalameen degmadaasi ayaa dhankiisa ka guddoomay sabeynta iyo sidoo kale xaalmarinta lagu sameeyey beeshiisa waxaana uu sheegay in ay diyaar u yihiin in ay ka qayb qaataan nabadeynta dadka degan degmada luuq ee gobolka gado inagay macalin weyne sida hadduu ugaaskaba sheegayiwa bahbaha leeray bahbaaba iska hayne soomaalida degaan degaan runta degaan koo hayne laakiin dhiidi ma dhacdo malaraw waa in dhiidi malaraw sabeyntii horyaanka ka qaadna awmaalin wiina sabeyntii awgaasow adaha kii hanii hirti baad reer goobneed koo qaadeen cismaan libaax wasiir ku-xigeenka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee dowladda federaalk ee soomaaliya qaybna ka ahaa wafdigii madaxweyne ku-xigeen koowaad ee jubbaland ee gaaray degmada luuq ee gobolka gado ee ka waday shirarka dib u heshiisiinta ayaa dhankiisa dardaaran u jeediyey dhinacyada ku dagaalamay degmada luuq ee gobolka gado eedaa lamada dhinna eedaa qolada sabaantiirtana eedaa ama hadsanta qolada qaablina eedaa ama hadsanta lamada ugaasan kooriyaan runtii sabaantan kuba'da waldahu kor laakiin dagaal dhammaaday waldahu kor lambolay qabil sheegadu kor dhimile soor layn sheegi reer luuqa le raay qabiil ma lahayna reer luuq reer luuqnimadii hadnaga madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee jubbaland maxamuud sayid aadan oo gabagabadii goobta ka hadlay ayaa uga mahad celiyey waxgaradka iyo sidoo kale odayaasha dhaqanka degmada luuq ee gobolka gado sida ay ugu hogaansameen in ay nabadda qaataan waxaana uu sheegay in wixii hadda ka dambeeya miiska wadahadalka lagu dhammayn doono xiisadihii ka taagnaa degmadaasi haatanna uu uga mahad celinayo waxgaradka sida wanaagsan ay u qaateen nabadda noo bilaabatay waa maalin la raba dhammaanteen inaan go'aansanno inaan meesha ugu dambaysay gaarno walaalayaal waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa qof kastooo waxgarad ah oo deegaankan joogay oo garanayo xumaanta dhacday oo garanayo xumaanta dhacday dabadeed si wanaag loo sameeyo ugaaska waa loo mahad celiyey mar labaad mar saddexaad loo mahad celinayna asiga taarikh goynaan u samayn doonna haddii ilaah yidhaahdo marka siduu ugaaska u yidhi wasiirkana u yidhi wixii maanta ka dambeeya wixii naga khaldan wadahadal baan ku furaynaa ficil maya ficil dambe waa naga xaran wadahadal miiskaasah ayaan ku kala garbaxaynaa lagu furaya arrinta horraantii bishan ayay ahayd markii dagaallo culus oo dad badan ay ku dhinteen ay ka dhaceen degmada luuq ee gobolka gado kaa u dhexeeyey saddex beelood oo walaala ahi oo wada dega degmada luuq ee gobolkaasi gado waxaana haatan madaxweyne ku-xigeenka jubbaland iyo xubno xildhibaano iyo wasiiro ka socda dowladda federaalk iyo maamulka jubbaland ay isu taageen daminta colaadaasi iyagoona ku guulaysay in ay kala qaadaan dhinacyadii ku dagaalamaya halkaasi islamar ahaantana ay odayaasha dhaqanku gacanta isu saaraan waxaana lagu wadaa in maalmaha soo aadan gebi ahaanba lasoo gebagabeeyo shirarka lagu heshiisiinayo beelaha ku dagaalamay degmada luuq ee gobolka gado aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo